galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastood naga maqlaysaan haatan waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkaanu dib ugu eegi jirnay ama dib ugu eegno dhacdooyinka toddobaadka waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya jamaal axmed cismaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka wax shir ayaa toddobaadkan uga furmay dalka jabuuti maamulka galmudug iyo maamulka ahlusunna waljamaaca si labada dhinac oo ka kala arrimiya gobolada dhexe dalka soomaaliya ay u heshiiyaan islamar ahaantaasina maamulkoodu ay u mideeyaan shirkani iyo muhiimadda uu leeyahay qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigi doona dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ahaa dalka ivory coast gaar ahaan magaalada abidjan waxaa lagu soo gebagabeeyey shir laba maalmo socday kaasoo looga hadlayay arrimaha muhaajiriinta iyo sidoo kale dhibaatooyinka kale ee haysta dalalka yurub iyo afrika waxaa ka qayb galay shirkaasi madaxda dalalka yurub iyo kuwa afrikaanka ahi waxaana laysku raacay in la sameeyo wadiiqo wax lagu qabanayo dhibaatooyinka dadka sida addoonsiga loogu iibsanayo dalka libiya dhacdooyinka kale ee dhegaystayaal toddobaadkan dhacay haddaan idin xusuusiyo waxaa ka mid ahaa hogaami ku-xigeenkii hore ee ururka al-shabaab mukhtaar ruubow abuumansuur oo bilooyin ka hor dowladda soomaaliya isku dhiibay kana soo goostay kooxda al-shabaab ayaa toddobaadkan dib ugu laabtay gobolka bakool oo ahayd halkii uu ku sugnaa muddo sannadaha oo al-shabaab uu ka gadoodsanaa islamar ahaantaasina dhowr jeer hore oo al-shabaab ku dagaalameen isla gobolkaasi bakool waxaa mukhtaar ruubow abuumansuur safarkiisa gobolka bakool gaar ahaan magaalada xudur ku heliyey wasiirkii hore ee gaashaandhigga soomaaliya cabdi iyo xubno kale oo siyaasiyiin kasoo jeeda gobolada koonfur galbeed isla toddobaadkan ayuu tegay magaalada baydhaba halkaas oo si weyn loogu soo dhoweeyey dhacdoonka kale ee toddobaadkan waxaa ka mid ah maalintii jimcihii ayaa waxaa xiriirka kubadda cagta adduunka uu sameeyey isku aadka koobka adduunka ee labaiyo soddonka waddan ee ka qayb qaadanaya koobka adduunka sida ay isugu aadayaan koobka adduunka ayaa sanadka soo socda lagu qabanaya dalka ruushka waxaana dhegaystayaal aynu ku qadaadhigi doonaa sida ay kooxuhan isku arkayaan iyo dalalka la filayo in sanadka soo socda ay wacdar ka dhigaan koobka adduunka qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu ku qaadaa dhigayna waa tahay aynu kusoo laabano dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka sida aad horudhaca barnaamijkaba aad ku maqasheen muddo maalmo ah waxaa dalka jabuuti shir uga socday maamulada ahlusunna waljamaaca iyo galmudug kuwaasoo ka arrimiya isla gobollada dhexe dalka soomaaliya waxay dhinacyadu doonayeen inay meel dhexe isugu yimaadaan oo ay ka heshiiyaan khilaafaadkooda maamulkaasina la ballaariyo si markaasi awood maamulku ugu yeesho in gobolko iyo dil uu ka arrimiyo meelaha shabaabka ay joogaanna laga saaro shirkani oo ay ka qayb galayaan hogaamiyaal kala matalaya labada dhinac iyo sidoo kale siyaasiyiin kasoo kala jeeda gobolada dhexe ayaanu waxaan jeclahay bal in aan kala sheekayso ahmiyadda shirkaasi iyo muhiimadda uu leeyahay siyaasadda iyo guud ahaanba nabadgelyada gobolada dhexe maxamed xaadir nuure maxamuud oo falanqeeye siyaasadeed kana faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray bismillah jamaal marka hore waa salaamanta adiga dhegeystayaasha v o eda dabcan arrinta shirkani waxay leedahay ahmiyado waaweyn oo waxaa kow ka asay og tahay maamulkan galmudug muddadii labada sana ee uu jiray wuxuu fadhiyey cadaado dabcan midaan haddii heshiis rasmi ay wada gaaraanna waxay keenay in xukuumadda galmudug ay u guurto caasimadda dhuusmareeb oo hore dowlad goboleedka galmudug lagu asteeyey dabcan maamulkan culummada al-sunna wal-jamaacana waxay si rasmiya ugu mid noqonayaan maamulka galmudug sida la wado ama heshiiskan qeexayo haddii la heshiiye aan rajeynay in la heshiin doonaba marka ahmiyado kala duwan oo dhaqaale iyo mid siyaasadeed iyo mid amni intaba way u leedahay shirkaas ka socda muddo baa laysku dayey in dhinacyadu ay wada hadlaan waa tii magaalada muqdisho hadda ka hor shir loogu qabtay socon weysay sidaas oo kale siyaasiyiin labada dhinac kasoo kala jeedana waxay isku dayayeen in heshiis la dhex dhigo oo maamulkan la madeeyo shirkani jabuuti muxuu kaga duwan yahay shirarkii hore loo qaban jiray wuxuu ugu duwan yahay jamaal horta in kastoo de dadka siyaasadda soomaaliya wax ka qora ayay xoogaa dureen oo in dowladdii dhexe oo dalka joogta in maamuladeeda hoos imaanaya in dal dibadiisa loo qaado ay xoogaa laakiin haddana markii si loo fiiriyo wuxuu kan ugu duwan yahay waxaa gacanta ku haya igab dalka dibadiisa la aada sida caadada soomaalida aheedna wayba tahaa marka ninkani waxa weeye waxaa gacanta ku haya dowladaha igad oo hawsha ayaga hadda hogaaminayo jabuuti u wareejiyey inuu shirka halkaas ka furmo dabcan maamulka bariga africa ururka ay ku mideysan yihiin aana gacanta ku haya marka tan waxay ugu duwan tahay midaas waayo midii hore dowladda dhexe ayaa gacanta ku heysay midaanse wuxuu gaaray waa waa waa heer caalamiyo u gudbay marka taasaa marka waxay keenaya in go-aano badan oo isku diidanaa meesha ay ka baxaan oo maaragtay ay noqoto in hawsha ay sidii loogu baahnaa ugu qurux badnad kusoo dhamaato maxaa yeelay laga yaaba in maamulkani ay taageero ka helayaan
qaar ka mida igad marka haddii dabcan igad shir ka soo agaasintana halkaas waxaa ka baxaya marka in yani isfaandaradii dhex taal inuu meesha ku dhammaato aad baad mahadsantahay maxamed adigaa mudan walaal ah maxamed xaadir nuure maxamuud oo falanqeeya siyaasadeed kana faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada isagoo ku dhaqan magaalada muqdisho ayaan khadka telefoonka kula xiriiray waatay sida aad sidoo kale hordhaca barnaamijka aad ku maqasheen waxaa la sameeyey isku aadka koobka adduunka ee sanadka soo socda la qaban doonaa iyadoo dalalka ay isu arki doonaan gruupka e waxaa soo galay dalalka ruushka sacuudi arabiya masar iyo uruguay biina burtuqaalka sbain morocco iiraan halka c france australia beru iyo denmark ay dheli doonaan gruupka d argentina iceland croatia iyo nigeria gruupka e brazil switzerland costarica iyo serbia gruupka f germany sweden mexico south korea groupka g belgium panama tunisia england groupka h poland senegal colombia iyo jaban waa yahay ibrahim geedo cawaale oo ka faalooda ciyaaraha kana tirsan t v-ga r t n ee fadhigiisu ee magaalada nairobi ayaa aan jeclahay inaan kala sheekaysto sida gurubyadani ay u kala xiiso badan yihiin iyo tartankani wuxuu kaga duwan yahay tartankii afar sano ka hore la qabtay brazil mahadsantahay jamaal kuslaamaya adiga iyo shaqaalaha v o a waa koobkii ko iyo labaatanaad ee dabcan koobka adduunka sanadkan ruushka lagu qaban doono marka loo fiiriyo sanadkii ugu dambeeyey isbarbardhig haddii la sameeyo dal waaweyn ayaa ka maqan oo sanadkan saameynta yeelan kara koobka adduunka oo talyaaniga kamid ah oo dalka labaad in guulaha badan ah holandeska ayaa kamid a iyadana qaarada yurub koobka ugu baneyniga fiican ku jiraan jili ayaa kamid a oo south america sanadihii ugu dambeeyey guulo waaweyn ka gaartay laakiin sanadkan ka maqan laakiin iskulaadka hadda la sameeyey waxaa moodaa in gruubyada isku oo may jirin hadda gruub si gaara isha u qaban karto xaaladiisu aada ba adag tahay laakiin dalalka waaweyn iyo xidigaha waaweyn dalalkoodiba waxaa moodaa gruubyo fiican ay heleen isha si gaara waxaa loogu hayn doonaa messi cristiano ronaldo oo argentina portugiis kala wata portugiisku spain ayay isku dhaceen darsin ay yihiin dhowr marna ay isku arkeen yuuraha morocco iran oo asia africa ayaana ku weyniya argentina messi waxaa moodaa in ka gurid fiican yahay iceland oo hadda noqon doona sanadkan dalkii ugu dadka yaraa abid ee koob adduunka qeyb gala croatia iyo nigeria oo laba kun afar iyo tobankeeda isku gurid ahayeen nigeria iyo argentina brazil oo daliyaal aad ayaduna sanadkan sanadki sanadkan waxaa moodaa gruub fiican ay ku jiraan dermalka sidoo kale oo kuwa loo qalayn kamida iyaga xataa gruub oo ku jiraan markaa fiirisid jarmalka oo kale koobkan marka gruubka la fiiriyo iyo kulmadii uu soo ciyaaray waana wadankii ku guuleystay dabcan afar sano ka hor argentina ayuu ka qaaday ma kula tahay dalalka loo saadaalin karo marka laga tago in sidoo kale jarmalku ay weli is haystaan ay awood leeyihiin oo dalalka ugu horeeya ee koobkani hadda indhaha lagu hayo ay mar kale haran karaan inuu yahay marka la fiiriyo jarmalka shiko kuma jiro jamaal in favorate kamid yihiin oo dalka difaacanaya yahay awoodooda maintain sanadkan bilowgiisa confederationka oo xataa ciyaartooydooda juniorka ay kusoo guliseen koobka kaaradaha mexico sweden iyo korea ayaa ku weliya klubkaasi ma moodeen ka qalbadan ay gelin karaan jarmalka jarmalka marka meel la iska dhigo oo ciyaartooy fiican haysta kuwii u qaaday laba kun afar iyo toban ciyaartooyda isagoo oo wada fiican usoo baxay waxaa dalka kale la saadaalinayo warbaahinta brazil ayaa kamid a oo iyagu aala waatan kasta koobka adduunka kamid a xulka fiican faransiiska innovation fiican ay usoo baxeen yuuraha sanadkii hore gaareen ayaa kamid a waxaa sidoo kale kamid spain oo iyagu laba kun iyo tobankii ku guuleystay weliba ciyaartooy fiican haysta marka intaas laga soo tago xulka kale kamid laxaadka argentina portugiiska ronaldo iyo messi ay ku duulayaan belgiumka oo isaga innovation fiican ka hela qaaradda yurub isagana waa kamid ingiriiska oo inta badan warbaahinteeda iyagana kan ku tilmaamayaan generation fiican oo dhalinyaro ay haystaan xulkaas ayaa ugu waaweyn oo sanadka la aaminsanaya koobka ay ku daalami doonaan waa tahay waana arki doonaa aad baad mahadsantahay ibrahim kaasi waxa uu ahaa ibraahim geedo cawaale oo ka faallado ciyaaraha kuna sugan magaalada nairobi guud ahaana barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulan dambe saaxiibadan dhegeysanaya nabadgelyo